أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha lixaad ee jamaaduuthaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shir wadatashi ah oo looga hadlayey aayaha beesha saruur iyo xoojinta kaalinta ay ku leeyihiin jihaadka ka socda bariga afrika oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug mas-uuliyiin ka qaybgala shirka iyo bayaan laga soo saaray barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo arrimo la yaab leh ka soo tabiyey kulankiisii ugu dambeeyey ee uu la yeeshay bashaar al asad isagoo sheegay inuu ahaa mid niyad jabsan oo aan ku kalsoonayn ciidankiisa maxay yihiin waxyaabaha lagu xasuusan doono xabsiga wax ka badan afartanka sano lagu tacdiibinayay muslimiinta ee sidnaaya ee magaalada dimashiq sideese dadka laga soo xoreeyey dulmigaas u cabbireen dareenkooda kadib soo dayntooda warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee kataa'ib oo caawa baahiyey qaybta shan iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri soddon sarkaal oo maamulka abey looga dilay ismaamulka amxara xilli dagaalla culus weli ay ka socdaan gobollada qaar ee etoobiya waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo tiro geel ah oo ay ku talagaleen ciidanka mujaahidiinta ku wareejiyay maamulka wilaayadaasi kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kaloo soo kordha ayaad maqli doontaan qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa kanaalka wararka ee kataa'ib ayaa caawa baahiyey qaybta shan iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool qodobkaasi sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo arrimo layaab leh ka soo tabiyey kulankiisii ugu dambeeyey uu la yeeshay bashaar al asad waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guud marka miregaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeedayay walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa bartaalka taayib ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxaa caawa lagu faafiyey muuqaal cusub oo ay soo saartay kataayib al khabaariya kaasi oo ah qeybta shan iyo tobanaad mashruuca qeybinta sakada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ay mujaahidiintu ka sameeyeen xeel cali ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa soddon iyo toddoba sarkaal oo maamulka abiyi looga dilay ismaamulka amhara wararka ka imaanaya ismaamulka amhara ee dhaca dalka itoobiya ayaa sheegayaa in la dilay ugu yaraan soddon iyo toddoba sarkaal oo heer degmo ah oo taabacsan dowladda xabashida itoobiya warbixin ay daabacday warbaahinta afka amxaariga ah wax ku qorta ayaa lagu xaqiijiyey dilka saraakiishan dowladeed ee ka tirsan maamulka abiy axmed waxaana dilalku ka dhaceen deegaan ka tirsan gojam ka hor intaanan saraakiisha la toogan ayaa lasoo wariyey in faresbed oo ka mid ah magaalooyinka gojam ay ka dhaceen dagaallo xoogan oo dhex maray ciidamada faano iyo kuwa milatariga ee dowladda diyaarado dagaal oo etoobiya leedahay ayaa qayb ka ahaa dagaalada sida ay soo sheegeen ilaa wareedyo maxalli ah kadib dagaallo culus oo magaaladaasi ka dhacay ayaa keenay in ciidanka faano ay gebi ahaanba isaga baxaan magaaladaasi jimcihii lasoo dhaafay sida lagu xaqiijiyey warbixinta la daabacay fano waxay gacanta ku dhigeen ku dhowaad boqol ka mid ah saraakiisha dowladeed ee aaggaasi u qaabilsanaa maamulka abiy axmed dad goobjoogayaal ah ayaa laga soo xigtay in soddon iyo toddoba ka mid ah saraakiisha u xirnaa fano la dilay goobjoogayaashu waxay sidoo kale sheegeen in saraakiisha maamul meydadkooda lagu wareejiyey eheladooda kadibna aas loogu sameeyey kiniisada dhowr ah oo ku yaal ismaamulka amhara maamulka amhara ugu magacaaban dowladda xabashida itoobiya ayaa dilka saraakiishan ku eedeeyey fano bayaan uu soo saaray desaliin tesow oo ah madaxa xafiiska nabadda iyo amniga gobolka xamaarada ayaa lagu sheegay in maleeshiyada fano ay dileen soddon iyo toddoba ka mid ah sagaashan iyo toddoba qof oo ay gacanta ku dhigeen bayaanka ka soo baxay maamulka abiy ugu magacaaban ismaamulka amhara laguma caddayn in la sii daayey shakhsiyaadka soo haray iyo in kale jabhadda fano ayaan dhankeeda weli ka jawaabin eedeynta kaga timid xukuumadda adis ababa balse dadka u ololeeya fano waxay qabaan suuragalnimada in dilkaasi ay fulisay dowladda iyada oo diidan in ay u goostaan dhanka jabhadda mucaaradka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarax ah oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda mariina ee magaalada kismaayo kaasi oo lala eegtay saldhigga maleeshiyaadka booliska ridada jubbaland ay ku lahaayeen xaafaddaasi halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana jira khasaare gaaray cadowga waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo arrimo la yaab leh kasoo tabiyey kulankiisii ugu dambeeyey ee uu la yeeshay bashaar al asad markii ugu horreysay mas-uul sare oo ka tirsan dowladda shiicada iiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee uu ku sugnaa bashaar al asad madaxweynihii suuriya ee xilka laga tuuray wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabaas caraaqji ayaa shaaca ka qaaday qayb ka mid ah faahfaahinta kulankii ugu dambeeyey ee uu dhowaan la yeeshay madaxweynaha sida qasabka ah lagu riday ee suuriya bashaar al asad wuxuu sheegay in maalin jimco ah uu kulan la qaatay al asad balse uu wejigiisa ka dareemay anfariir iyo in uusan ku qanacsanayn qaabka ay u dagaalgalayaan ciidamadiisa wuxuu yidhi waxaan isla soo qaadnay xaaladda suuriya iyo horumarka layaabka leh ee ay sameynayaan kooxaha mucaaradka balse wuxuu u muuqday nin aan ku kalsoonayn qaab dagaaleedka ciidankiisa ayuu yidhi mas-uulkan iiraaniga ah waxa uu soo hadal qaaday sababta soo dedejisay in uu burburo nidaamkii bacdiga suuriya ee muddada ka badan nusqarniga maamulayay dalka suuriya isagoo u sababeeyay dagaalka ruushka ee ukrein ka socdaa iyo guuldarooyinkii dagaalka lubnaan dhabarka loogu saareeyey ururka isku magacaabay xisbullah wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa mar kale yidhi bashaar al asad laftiisa markii aan la kulannay aniga iyo cali larjani la taliyaha hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan waxa uu la yaabanaa oo uu ka cabanayay habdhaqanka ciidankiisa oo uu sheegay in aysan si geesinimo leh u dagaalamaynin isagoo waraysi siinayay telefishinka ku hadla afka xukuumadda shiicada iiraan ayuu intaasi ku daray in maalmihii ugu dambeeyey ee xukunkiisa bashaar uusan ku qanacsanayn ciidankiisa oo uu tuhunsanaa in ay khiyaameeyeen isagoo tusaale usoo qaatay dagaalkii xalab oo uu sheegay in sidii la rabay aysan u dagaalamin ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa waraysigiisa ku sheegay in xoogaga kacdoonka suuriya ay dowladaha gobolka iyo kuwa caalamka ka yaabiyeen markii ay maalmo kooban ku rideen mid ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa soomaalida ku nool jarmalka oo dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan xasan sheekh labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka jarmalka ka socday dibadbaxyo ay dhigayaan dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku nool kuwaasoo ay kaga soo horjeedaan qorshaha uu xasan sheekh dib ugu soo celinayo dadkaasi xasan sheekh oo dhowaan tagay jarmalka ayaa xukuumadda baarliin u soo jeediyey codsi ah in ay dalkeeda ka soo tarxiisho soomaalida ku nool dalkaasi taasi oo sababtay in ay dhacaan dibadbaxyadan dadka ayaa kasoo horjeestay arrintan waxayna sheegeen in xasan uu waxba u qaban waayey bulshada ku dhaqan muqdisho sidaa darteedna uu doonayo in uu lacago ku qaato madaxooda waxay kaloo tilmaameen in safaaradda xukuumadda muqdisho ee jarmalka ay isku dayday in ay dhicisayso isku soo bax ay dhigeen dadka soomaalida ah ee ku nool dalka jarmalka barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo shir wadatashi ah oo looga hadlayay aayaha beesha saruur iyo xoojinta kaalinta ay ku leeyihiin jihaadka ka socda bariga afrika ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug mas-uuliyiinta wilaayada ayaa shirka ka qayb galay iyadoona bayaan laga soo saaray shirkan ayaa ka dhacay degmada joolo ee wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaana ka qayb galay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo nabadoonnada beesha saruur madarkicis waxaana intiisa badan looga hadlayey aayaha beesha iyo sidii ay u xoojin lahaayeen kaalinta ay ku leeyihiin ku dhaqanka shareecada islaamka kulankan ayaa soconayay muddo laba maalin iyadoona ugu dambeyn laga soo saaray bayaankan soo socda iyadoona goobta laga akhriyey bayaankii ka soo baxay beesha saruur maanta oo ay taariikhdu tahay labada bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix hijriya ujeeddo shir wada tashi ah oo u dhexeeyey beesha saruur madarkicis hiraab shirkaas oo socday muddo laba maalin ah kana dhacay degmada jowle waxaana looga akhrinsanayay ku dhaqanka shareecadda islaamka wacyigelinta iyo midaynta beesha wadatashi dheer kadib waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow adkaynta dhaqanka shareecadda islaamka labo beeshu waxay qaadatay inay isla bixiso diyada caaqilada ah dhimasho iyo dhignoolba saddex sidoo kale beeshu waxay isla qaadatay inay ka qayb qaadato la dagaalanka daroogada noocyada kala duwan taasoo cadowgu u soo dusiyo dhulka shareecada lagu maamulo afar beeshu waxay u saartay guddi bulshada wacyigeliya arrimaha kor ku xusan saxiixayaasha kow naqiib cali maxamuud maalin labo nabadoon xuseen rooble afrax saddex cabdulaahi maxamuud afar nabadoon cabdulaahi cali waadhowr nabadoon maxamed afrax faarax lix nabadoon maxamed xasan cadaawe toddoba nabadoon cabdulaahi mukhtaar macalin ibraahim nabadoon arwaax shiiqow dhiblaawe sagaal nabadoon daahir axmed gaaji toban xaaji ibraahim cismaan yuusuf nabadoon macalin nuur cali faarax daahir cismaan yuusuf cabdulqaadir guutaale raage qaasim sheekh maxamuud axmed axmed weheliye gacal xaashi xasan cabdi cismaan maxamuud cilmi xasan cabdi geesuud xasan cabdulle faarax axmed faarax cabdulle sheekh cali axmed shiikhow mire axmed bare yuusuf food cadde abuukar axmed xasan kaare geelle cali daawo cabdi yaasiin xirsi xasan axmed warsame xaaji cali meerid dige daahir sheekh doon tahliil cali libaax wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa intaasi kadib mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug isagoona goobta ka jeeday kelimad u badneed dardaaran بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا الله تبارك وتعالى أنا ما أعلننا إن بدن نعمة أو نوغالي مكوبي كرينو ويقول رجل نعمة الإيمان نعمة الإسلام haddii ruuxu asagu isfiiriyo keliya isagoon meel kaleba eegin jirkiisa iyo caafimaadka la siiyey xibnaha la isugu xiray oo xibin kastoo ka midahu midda kale ayaan ka dhicin marka uu isfiiriyo qof kastooo naga mid a wuxuu dareemayaa nicmada ilaahay siiyey iyo xajmiga ay leedahay allah waan umahad celinaynaa in badan baaraka allahu fiikum uma waan umahad celinaynaa beesha saruur shirkan nagu martigelisay runtii shirka iyo qaabka uu socday iyo daadihintiisii sidii xikmaddu ku jirtay ay usoo qabanqaabiyeen iyo qaabka wax u socdeen dhammaan allahna waan ku mahadinaynaa adinkana waan kaga mahad celinaynaa waxaan soo dhoweynaynaa go-aamada aad shirka ku qaadateen ee qodobada dhowrka ahaa waan soo dhoweynaynaa wixii annaga aad nooga baahataane nooga aadanna diyaar baanu naha adinkana waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan war noqon iyo warqado la qorqoray aada u fulisaan sida aad u ballanteen ballantaasina inkaga fusho ayadana insha allahu tacaala waan ka rajaynaynaa waxaana leenahay ilka wadajiray wax ku gooyaan in la dadaalo shuurada la badiyo hadba ma og tahay la dhuudhuujiyo meeshii ay ka dabacdaba la dhuujiyo taana waa insha allahu tacaala waa dardaarmi lahayn go-aamadiinna waxaa ka mid ahayd inaad guddi iska soo saarteen ma arkaysaa wacyigeliyo oo daroogadii iyo dhibaatadii iyo wixii moogtaa fasaadkii waddanka ku jiray deegaanada beeshu degto dhammaanteed in ay soo maraan taladiinay ku jirta taana insha allahu tacaala waxaan dardaarmaynaa in la dedejiyo waxani waa dhibaato soo korortay runtii caqligii baa suulay maalkiibaa la baabi'iyey waxaa yimid dad mubadiriin ah oo maalhalays ah oo naftoodii dayacay oo wixii ilaahay siiyey ku iibsaday naftoodu waxa ay ku haligmayso ku iibsaday marka caqli ma dhaqno maal ma dhaqno sharaf ma dhaqno wax dhaqan lama arko fidnadaas marka faafaysa in laga hortago waa sidaad u qaadateen insha allahu tacaala marka xadiiskii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raaciyatihi in aan dabaqno dhammaanteenna waxaana saaran mas-uuliyadaana saaran ninba inay kula eg tahay ninka marka mas-uul ka ah qoys ninka mas-uul ka ah qoyskaas uu mas-uul ka yahay inuu mas-uuliyaddiisaas xejiyo oo uu mas-uulka ka yahay badbaadiyo ninkii mas-uul ka ah jifo jifadaas badbaadadeena uu istaago ninkii qabiilka mas-uul ka ahna badbaadada qabiilkeena uu istaago taas marka waa mas-uuliyadna wada saaran in marka mas-uuliyaddaas aan u istaagno iskana kaashanno ma malaynayo aniga hadda cidda aan sugayno aan leenahay hebelaa naga maqan iyo hebelaa usoo socdo ma jirto annaga uunbaa mas-uuliyaddaasuna saaran tahay in marka aan mas-uuliyaddana saaran gudanno inta ilaahay naga waafajiyo dadaalkeedana aan galno taana insha allahu tacaala waa waa dardaarankeena aan bixinayno waaye waxaan leenahay qaraabada mar waliba midnimadeeda ha lagu dadaalo midnimada khayrka iyo wanaagga ay isu kaashato ha lagu dadaalo kitaabka ilahay midigta aan ku qabsanno sunnada rasuulka caleyhi salatu wasalaam aan soo noolayno war nin walbo gurigaaga gadaal ugu noqo nin walbo gurigaaga gadaal ugu noqo aan fiirinno dadka masaakiinta ah ducafada ah ee qabiilka ku dhex jira ee ma og tahay aan isku filnayn nin walbo gadaal u fiiri wixii aad ku filan tahay ku dadaal inaad gacan qabato waxaad ku filnaa weydo ha layska kaashado waxay keenaysaa ilaahay inuu noo siyaadiyo nicmada uuna siiyey hadday barwaaqadii tahay roobkii amnigii caafimaadkii kullu nicmada ilahayna siiyey inuu noo siyaadiyaa ka dhalanayso marka in la caawiyo dadka ducafada ah caafimaadkoodii laga qayb qaato noloshoodii laga qayb qaato ma arkaysaa laysu kaalmeeyo gacmaha la ysqabsado qodobka iugu dambeeyo in aan ilaalinno deriska waad ogtihiin xuquuqda ka ratibantay deriska xuquuqda uu isku leeyahay waad ogtihiin oqoon baad u leedihiin marka deriska in la ilaaliyo insha allahu tacaala taana waa dardaarmi lahaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa ka hadlay naqiibka guud ee beesha saruur naqiib cali maxamuud maalin isagoona gebagabada shirka sheegay inuu aada u soo dhoweynayo qodobada ay soo saareen waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto ilaahay ha guuleeyo markaan usoo noqdo wadatashigan wuxuu dhacay waxaan joognaa khatimkiisii iyo gebangabadiisii ayaan joognaa waxaan ka hadlaynaa marka waxyaalihii kasoo baxay horta marka koowaad waxaa jirtay baahi kaliftay inay dadkaanu tashadaan waxaa batay dhibabkii iyo dhacdooyinkii ayaa aada u batay maadaama gaadiidkii oo batay qaantii ayaa waxay noqotay iyadoon tii hore la bixin oo tii ka dambeysay aan la bixin oo tii ku xigtay aan la bixin inay iska socoto sidaa daraaddeed dhibkaas ayaa keenay dadku inay tashadaan oy isu kaalmaystaan dhibka waxaa haddana la ilaalinaya oo sida diinteennu ayba in amrayso waxdada iyo midnimada iyo tawfiiqda ummadda taasuna dhinac bay ka tahay waxaa soo baxay qodobadan hadda bayaanka lagu akhriyey in la wada bixiyo shayga la yiraahdo caa-ilada haddii ay ka badan tahay afartan halaad iyo diyadii maaragtay iyaduna khada a ahayd marka sidaas ayaa maaragtayay walaayaduna ay ku boorisay beesha inay ka wada tashadaan masaalixdooda iyo arrimahooda dadkuna ay soo ajiibeen ilaahayna naguma uusan dhibin sidaas ayaa maaragtay ilaahayna garansiiyey sidaas ayaa marka maslaxadaasi u hirgashay waxaa haddana laga tashaday waxaan la yidhaahdo muqaadaraadka iyo muskirka oo maanta ummaddu ay aada ugu diran tahay dhibkiisana uu joogto yahay in marka beeshu ay iyaduna ka qaadato doorkeeda oo ay maaragtay dhashooda iyo owlaadooda aysan walaayo ugu simin oo ay iyaguna maaragtay la shaqeeyaan walaayadooda iyo maamulkooda sidaas ayaa beeshu garatay ilaahayna wuxuu leeyahay walowlaa dafcu llahi nnaasa bacduhum bibacdin lafasadat ilardu walakin allaha duu fadlin cala alcaalamiin sidaas ayaa markaa beesha ilaahay waafajiyey waana lagu guulaystay marka waxaan leenahay ilaahay dhib kasta hanoo fududeeyo fajiyo ku dhaqankeeda iyo fahamkeeda walaayadana waxaan leenahay waa shaqadii ilaahay ou idinku imtixaanay laydiinna soo igmaday waadna ku mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u maadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda waxay sii wadaan xasuuqid ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqeymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey goobaha duqeymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah waqooyiga magaalada khaza si gaar ah beytulaahiya iyo jabaaliya sidoo kale mukhayamka almakhazi waxaa laga soo sheegayaa duqeyn lagu beegsaday dad rayid ah waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ee soo saartay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay ku sheegtay in tirada shuhadadu ay gaarayaan konton ruux halka dhaawacyadu ay yihiin siddeetan iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun toddoba boqol konton iyo siddeed halka dhaawacyadu ay yihiin boqol lix kun boqol soddon iyo afar kale dabcan bashiir uu dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay ka dhaceen waqooyiga magaalada khaza ee muqaawamadu waxa ay sheegeen in weerar ka mid ah ay ku beegsadeen ilaa saddex ka mid ah taangiyada ciidanka sahaynada oo ay saarnaayeen askar badan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacna uu ka dhashay weerarkaasi sidoo kale muqaawamada waxa ay sheegeen walaalka in qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan ay ku beegsadeen mid ka mid ah gaadiidka ciidanka sahaynada si gaar ah kuwa mirkafaha loo yaqaano kadib weerar ka dhacay xaafadda aljunaynah ee dhacda bariga magaalada rafax entaliska ciidanka gumaystaha yuhuudda dhankiisa waxa uu qirtay in saddex askari looga dilay dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay mukhayamka jabaaliya sidoo kale laba iyo toban kalena looga dhaawacay xubintaa kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose beesha cormale oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa tiro geela ku wareejisay maamulka wilaayada jubbada hoose kaasoo ay ku talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka ilaa iyo toban neef oo geel ah ayay beesha cormale wareejisay dhowaan ugu horeen munaasabadii geela wareejinta waxaa ka hadlay suldaan cabdulqaadir maxamed cali suldaanka guud ee beesha cormale kadib waxaa xigi doona suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose anigoo ah suldaanka beecisha coormale ee labada jubbo suldaan cabdulqaadir maxaa cali waxaan toban neef oo geela oo looga ku wareejiyey walaayada jubbada hoose geelaas oo aan ahayn kii ugu horreeyey aan ahayn kan ugu dambayn doona waxaan ku wareejiyey walaayada jubbada hoose maadaama muxuu ahan annagoo odayaala aan galnay beeco in aan infaaq fii sabiilillaahi mar walba aan bixinno xarakadana aan garab istaagno tiina tanna tiibay ka mid tahay oo waxaa lagu garab taagan yahay xaraka shabaab mujaahidiin iyo dhallinyarada duurka jiifta oo dhaxanta iyo dabaysha iyo qoraxda ay ku dhacayso inaan ka farxinno mar walba oo aan barbar istaagno naf iyo maalba marka naftiina waa iska diyaar maalkiina intaasaaba ka mid ah bilow i dhammaadna ma aha waana socon doonaa intii jihaadkaas uu socdo insha allaahu oo ilaahay gacanta dhulka islaamka o dhan ilaahay gacanta macnaha u geliyo waxaa intaa dheer waxaad og tihiin muxuu ahaa dadka ku dhex nool dhulka ay gaalada maamusha ee islaamkana uu leeyahay oo lagu dhibaataynaayo inay arintaa muxuu aha isaga soo dhex baxaan oo dhulka islaamka ay yimaadaan oo muxuu ahay mujaahidiinta ay sharaf iyo nolol macnaha nabad kula noolaadaan ayaan muxuu ahaa baaq u jeedinaynaa waxaa kaloo baaq aan u jeedinayaa walaalaha deriska aan nahay sideydoo kale hadda ballan waa wada galnay waan wada galnay beecadaas waad ogeedeen in hadda laga dhabeeyo oo nin walba ay u taalla shaqadaas haddee dad badanoo bixiyana waa jiraa insha allahu sida beesha reehartiis kheyr baan u jeedinaynaa haddana abaabul ay ku jiraan annagana waa sidoo kale hadda abaabul kale aan sii wadna ilaahay marar ijaabo qaba ha noo keeno insha allahu waxaan marka bulshada ugu baaqayaa inay oo aan dariska nahay in mujaahidiinta sidaa naf imaal sidaan u ballanqaadin loo garab istaagnaado sidoo kalena muxuu ahaay cadowga hagardaamadiisana laiska ilaaliyo anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda maanta aan joogno waxaan baaq u dirayaa nimanka la qalday dhallinyarada yararka ee la qalday ee la yidhi lacag baa laydinka dherjinaya oo ay gaajada hadda ku dilaysa iyo dabaysha duurka oo ma liibaanihii lagu liibaani ah inay meesha isaga soo tagaan oo ay cadowga ilaahay micnaha ay ka soo tagaan oo islaamka dhulkooda yimaadaan oo ay nabad ku noolaadaan ninkii rabana qorigiisa micnaha waa loo lacagaynaa maxaa la dhihi jireen meeshuu rabuu nabad kaga noolaanaa xabsigan ka furan ay micnaha ka soo baxaan ayaan kula dardaarmi lahaa hadde waxa lidiin adinku diin baad ku dhalateen inkastoo haddaa diintii aad ka baxdeen mar labaad waxaad ku dhalateen diin islaam waaye waxa maanta la difaacayna waa diinka islaamka gaaladaas iyo ridadaas isa soo bahaystay xashin siiq ugu weyn yahay waxay maanta isu soo bahaysteen waa diinta nuurka islaamka dumintiisa waaye taas marka intay goorigoon tahay waxaa naga dambaysa meel aan laga soo naqo doonin adduunkan waa laga tegaa nin dhintay oo soo nolooday awowyaalkiin baa dhintay maadaama marka aad dhimanaysaba inaad nolol islaam adoo nool dhimato ayaa fiican waxaan ugu baaqayaa muxuu ahay dhallinyaradaas inay ka soowaantoobaan oo ay ka tooba keenaan waalidiinta dhalay oo haweenka iyo raggaba lena inay haadaankaas ay ka daadanayaan ay ka soo celiyaan waa tacabkooda qayaamo waa la weydiinaya haddaad ugu raali noqoto ubadkaada inuu gaal u shaqeeyo adna asagaad la mid tahay salaadaada waxba ma tarayso shahaadadaada waxba ma tarayso xajkaada waxba ma tarayo sadaqadaada waa la mid marka walaalayaal islaam baan dhahay waa dhalannay waxa lagu walaaloobay waa diinta islaamka waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan baaq u diraa in dadkaas ay ka waantoobaan nolosha ay gaalada iyo carrituurka ay u yihiin inay ka waantoobaan oo ay islaamka muxuuaan isu soo dhiibaan oo tawxiidka loo qabto meeshay soomaaliya rabaan oo islaam uu joogona ay ku noolaadaan wabilaahi towfiiq bismillahi rahmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى يا إسكالم هاد أنا سوك كوبي كرين أو باللو يلا ما شاء الله هين ما هذا لكذب حنو ما نقينا ولا لها ريع ورملة ما أنت هالن كورة يا جيلة وطلع قلين مجاهدين تا كتير بحلن فريمها على جوهر فديا ولاية جبل هوسة وهو الرئيس سلطان عبد القادر محمد علي خير الله سيو باشا جودهان الله بركه runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan oo aad noo farx gelinaysa maxaa yeelay kow iyo labaatankii ayay ahayd markii golaha nuqabada jubbada hoose la dhisay ee beeca ay mar kale maartayay odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose ay galeen inay diinta aan la garab istaagayaan say horey u garab taagnaayeen ay dardar gelinayaan cadowga maartay wilaayada jubbada hoose meelo ka mida joogana ay u sacyinayaan sidii maartayay isagoo dullaysan loo kicin lahaa marka beesha reer cawra male way bilowday waxa ugu horeeya oo diinta alle loogu gargaaro kitaabka alle loogu gargaarahayo mujaahidiinta loogu gargaarahayo dadka muslimiinta ah ee maaragtay la gumaysanayo oo la laciibsanayo ee maaragtay diintoodii laga fasaadinayo ee dhulkoodii maarata hantidoodii laga fasaadinayo waxa ugu horeeya lagu bixiyana waa maal maalka ayaa asala waa naqanaa qur-aanka inta badan ee ku soo aroortay maal iyo naf maalka ayaa badan ilaahayna u tartaba buu leeyahay فليتنافس المتنافسون خيرك وترتمى مسلميني مجاهدين تنكم جيران ولبا يو اجري بحدين ونفتوضا كقت الالهي نكي اصحاب تسوي لها النبي عليه الصلاه مركو جن عرضها كعرض السماء والارض بين السماء والارض واصحابي وفرح درتي لها ويجري جن عرضها كعرض السماء ما جنو لولك يعرك انت سجران سجرتا باجرتا نعم oo timir yaroo gacanta ku haystay iska turayo wallaahi haddaan tan dhammeeyo waa nolol dheer intaan timirta dhammaysanayo halkayna ku shiiday marka fursaddaas oo kale ayaa maaragtay laynaga ras inaan sidaa uga faa'idaysano qabaa'ilkana waxaan ku boorinaynaa sida walaalaheen reer cawra male way bilaabeen khayrkii iyo wanaaggii iyo maalkii bixintiisii qabaa'ilka kale ee wilaayada jubbada hoosena sidii aynu maaragtay beecada ku gallay inaynu naf iyo maalba saan horey ugu bixin jirnay ugu bixinno jihaadka oon cadowgaa ilaahay maaragtay ka dafcinno maaragtay cadowgu tabadareeyey waa qorax sii dhacaysa ciidamka ilaahay ilaahay baana inoo ballanqaaday inuu maaragtay aan guulaysanayno meeshana waxaa ku dagaalamaya waa laba xisbi xisbi ilaahay hogaaminayo iyo xisbi shaydaan hogaaminayo dee xisbi ilaahay hogaaminayo iyo xisbi shaydaan hogaaminayana waxa tartamaya ma innagaa laynagu imtixaamayaa innagaa layna rabaa maaragta inaan shahaado ku helo janno ku gallo cid ka- dhan kalena ay qaar kalena ay maaragta ay diinta alle ka baxaan ilaahay nagama dhigo kuwa diinta alle ka baxa kuwa maaragta shahaado qaata iyaga iyo ehelkoodiyo ummadda ay hogaaminayaanba marka waxaan leenahay xaqiiqatan dee qodobadii aynu maaragtay beecada ku qaadnay waxay ahayd inaynu si guud shahaadka ugu nusraynayno waxaa ka mid a marka maalka iyo nafta marka laga yimaado in qabaa'ilka muslimiinta aan odayaasha u nahay la walaaleeyo alukhuwa ukhuwanimadu hadday maaragtay so- la soo celino oo dadka muslimiinta ay walaaloobaan midnimo ay imanaysa hadday midnimo timaadana dee quwa ay imanaysa hadday quwa timaadana cadow ilaahay maa laska dhicinayaa in qabaliyadda maaragtay dadkeena soomaaliyeed maaragtay ay ku ibtilaysan yihiin aan maaragtay kala dagaalano qabaa'ilka oo nuquwaad maaragtay inama almu'minu ikhwa buu ilaahay leeyahay fa aslixuu bayna akhawaat buu leeyahay allah subxaanahu watacaala inaynu dadka muslimiinta ka shaqayno saynu ballan qaadnay walaaltinimadooda daris wanaagooda xaqo ilaali xuquuqdooda ila- isu ilaalintooda inaynu ka shaqayno ayaynu maaragtay isku bo- boorinaynaa ugu dambayn waxaan leenahay guud ahaan qabaa'ilka muslimiinta ee soomaaliyeed ee bariga afrika dega aynu maaragtayay iska dhicinno say awowyaasheen iyo maaragtayay dadkii inaga horreeyey ee dhalay taariikh fiican uga tageen ay cadowga ula dagaalami jireen ay u hortaagnaayeen aynu maaragtayay u istaagno diinteenna waxaasina iska hadal hadal ma ahee bariga afrika oo dhan maaragtay dadka degan muslimiin bay ahaan jireen xabashi muslimiin baa deganaan jiray waa la kiristaameeyey in yaroo ilaahay ka badbaadiyey oo soomaalidu ka mid tahay oo fadli allo kadib ku badbaaday inay maaragtay wax iska celiyeen kenya boqol sano ka hor muslimiin bay ahaayeen tanzania si- muslimiin bay ahaayeen sinjibaar iyo maaragtay awey dhulkii Tanza- awey daarasalaam waa magaca muslimiintu caasimadii muslimiinta ee daarasalaam muslimiin baa degi jiray bambaasa dhulkii muslimiinta waa la wada qaatay marka dadkan soomaaliyeed dad geesiina oo maaragtay qiiro leh oo goboho diintooda maaragtay madaxay ka saaran tahay buu ahaa haddana alxamdulilaah in badan baa saasa waxaan leenahay inta dhunsan soo noqda oo ilaahay u soo noqda oo diintiinna ku soo noqda inta kale maaragtay toosanna maaragtay sii laba jibaana oo maaragtay la dagaalama cadowga si ay maaragtay aynu aakhriyo adduunba u liibaano dadkeenna iyo diinteenna iyo dalkeenna sharaf iyo cizi maaragtay aan ugu noolaano wabilaahi towfiiq waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan iyo maxay yihiin waxyaabaha lagu xasuusan doono xabsiga wax ka badan afartanka sano lagu tacdiibinayay muslimiinta ee sidnaaya ee magaalada dimashik sideese dadka laga soo xoreeyey dulmigaas u cabireen dareenkooda kadib soo deyntooda ku soo dhowaada warbixin uu ka diyaariyay arrinkaasi walaalkeen xaaris cabdulqaadir xabsiga balaag dolphin ee ruushka xabsiga gitarama ee dalka ruwanda xabsiga abikreeb ee dalka ciraaq iyo tasma mars ee dalka morocco waxay qayb ka yihiin xabsiyada ugu sumcadda xun ee fadaxadda ku caanbaxay marka loo eego jaalasha dadka lagu tacdiibiyo casrigan qaar ka mid a jaalashan ayaa gebi ahaanba albaabada la isugu dhuftay sida xabsiga tasma mars ee dalka morocco halka qaar kalena ay weli furan yihiin oo ay saameyntoodu jirto balse xabsiyadan waxay noqonayaan kuwo ay saameyntoodu tahay mid aada u kooban oo yar markii loo barbardhigo xabsiga siidinaaya ee maalmahan mar kale ay hadalhiintiisu qabsatay warbaahinada iyo guud ahaan caalamka اسمه سجن سيدنايا سجن سيدنايا طبعا بناء السجن كبير jabiyeen xabsiga sednaaya oo loo yaqaano kawaanka basharka sijnu saydnaaya sadnaaya ayaa wakhtigaasi isku beddelay kawaan lagu gowraco dadka muslimiinta ah saydnaaya يعني سجن صيدنايا سيء الذكر والمسلخ البشري xabsiga siidinaaya ayay kooxaha mucaaradka ee suuriya oo dhowaan riday nidaamkii bashaar al asad ee dhiigyacabka ahaa waxay ku guulaysteen inay ka sii daayaan kumanaan maxaabiis ah markay la wareegeen magaalada caasimadda u ah suuriya ee dimashik ilbiriqsyadii ugu horreeyey ee howlgalka xabsiga waxaa kooxaha mucaaradku ay gaareen jeelka cas ee qaybta ka ah xabsigaasi kaas ay ka soo saareen maxaabiis fara badan oo ku xirnaa halkaasi sidan ayuunu ahaa jawiga howlgalkii xoreynta ee ka dhacay xabsiga siidinaaya هناك الكثير من السجناء ينتظرون الفرج حلم حلم إعجازي حلم رباني نستحقه تستحقه كل أم كل أب لاحظوا الأعداد الغفيرة التي بس tirada maxaabiistii ku xorneed jeelka siidinaaya waxaa shabakadda waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ee suuriya ay ku sheegtay in qiyaas ahaan ay ahayd sagaashan iyo lix kun oo ay qayb ka ahayn shan kun oo habeen ah iyo saddex kun oo carruur ah muuqaaladii ugu horreeyey ee ka imaanayay siidinaaya oo ah xabsiga ugu weyn uguna sumcadda xun suuriya laguna sheego mid ka mid ah kuwii ugu halista badnaa caalamka waxay soo bandhigayeen sida uu ahaa mashhadka maalintii shale ee xabsigaasi من داخل سجن صيدنايا سجن الإجرام جميع الناس والأهالي اجت على السجن حتى تشوف أولادها وتطالع أهلها اللي من سنوات ما شافتهم لحد الآن ما انعرف مكان السجن تحت الأرض النظام المجرم آه، حط السجناء تحت الأرض الله ينتقم منه يا رب ثلاث ساعات ولحد الآن ما انعرف مكان مكان الدخول على السجناء تحت الأرض
kooxaha mucaaradka waxay ku guulaysteen in ay jubiyeen silsiladaha iyo aaladihii birta iyagoo kaashanaya allaah waxaana soo daayeen dhammaan dadkii ku xidhnaa xabsiga ay furteen waxaa sanado badan oo ay u dulqaadanayeen dhibaatooyinka uu ku caanbaxa xabsigan kadib ay shalay u ahayd maxaabiista maalin kale oo allah tusay waagii xorriyadda waxaana soo baxeen iyagoo la takbiirsanaya farxad iyo dabaaldegga soo furashadooda
برا من برا من هون دلنا على الطريق دلنا على الطريق وضحت
هوياتنا بس هويات يا عمي والله ما بدك هويه روحي الله اكبر وي الله اكبر الله اكبر الله اكبر waxaa dhanka kale qaarkood ka muuqatay saameynta tacdiibka iyo jirdilka ay kula kulmayeen muddadii xabsiga kuwa ayaa xabsiga ku jira muddo afartan sano oo lasoo xoray xilligii xaafid al asad warna uma hiin xilliga uu dhintay gaalkaasi iyo la wareegidda xukunka ee wiilkiisa kuwo kale ayaa muddada dheer ay ku jireen xabsiga siidanaayo awgeed waxba ka ogeyn xaaladda uu dalku marayo iyo caalamka intiisa kale layaabna ma lahan in laga dhex helo kuwa aan aqoon aladaha casriga ah ee la isticmaalo sida telefoonada caadiga ah iyo isbeddelladii ka dambeeyey ee teknolojiyadda maanta maadaama ay ahaayeen kuwo xitaa laga qariyey qoraxda kuwa muddada ku dhowaad kontonka sano ku soo qaatay xabsiga marka laga soo tago waxaa dhanka kala jira dhallinyaro iyagana la ildarnaa jirdiladii lagu geystay xabsiga sida wiilkan dhallinyarada ah oo ay xasuustu ka dhuntay jirdilkii loo geysanayay awgiisa
شو اسمك شو اسمك شو عم حكاية لا تخاف شو اسمك انت خلي اهلك يجوا ياخذوك مشان ننشرك على التلفون يا اخي انت مشان يعرفوك بقول انت من وين انت اخي من وين انت؟
لا حول ولا من حمص؟
dadka xirnaa wakhtiga ugu yar islamarkaana ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay kala soo kulmeen xabsiga waa kuwa xirnaa ugu yaraan toban sano kuwaasi waxay qaarkood sheegeen inay ka badbaadeen dalaal jamaaci ah oo toddobaad weliba uu nidaamkii daaqiga ah uu ka geysan jiray xabsigaasi sidoo kale waxyaabaha ay ku xusuusan doonaan sida ay sheegeen dadkii sannadaha badan ku soo qaatay xabsigan waxaa ka mid ah tacdiibkii joogtada ahaa iyo dhibaatooyinka markay arkaan ay ahaayeen kuwa tamaniya dhimashada iyagoo ka doorbidaya sida bani'aadinimada ka baxsan ee lagula dhaqmi jiray halkaasi mid ka mid a dadka uu allah ka soo badbaadiyey jaxamada siidanaaya ee helay xorriyaddiisa ayaa sheegay in waxyaabaha qofka inta badan uu ku qaato wakhtiga inta uu xiran yahay ay ka mid ahayd in qof iyaga ka mid a markii uu dhinto aan meydkiisa la siinayn wax xurmo ah xuquuqdii uu lahaana aan la marsiin lama duugeen qofna looma ogolan inuu qaado taa beddelkeedna waxaa dhacda in maalmo xiriir ah uu eg yaalo maxaabiista kale ee weli nool hase ahaatee dhacdooyinkaas iyo kuwo kale oo ka badanba intii ka soo badbaada xabsigaasi waxay maanta u noqotay sheeko iyo taariikh maalin soo martay oo ay la soo noolaadeen xabsiga siidanaayo waxaa sidoo kale waxay ka dambeeyey markii la iclaamiyey dhicitaanka al asad isugu yimid dadyow ka kala imaanayay magaalooyinka kale ee dalka suuriya oo ay ku jiraan kuwii dhowaan laga xoreeyey gacanta nuseyriyada si ay halkaas uga baadigoobaan maxaabiista ee muddada sannadaha ah nolosha ay uga quusteen maadaama siidanaaya uu nidaamka nuseyriga sheegay markii ugu horreysay ee la furayey in qofkii mar gala aanu ka soo bixi karin
طبعا هذه الحشود التي أتت من مختلف البلدان السورية آه، أتت من إدلب أتت من حماة أتت من حلب ومن حمص وأيضا من دمشق للبحث عن معتقليهم في هذا السجن المرعب بعد سقوط النظام السوري weriyaal gudaha u galay xabsiga ayaa soo tabinayey zaxmadda dadkii bannaanka dhoobnaa kuwa gudaha kusii qulqulaya iyo boqolaal qof oo si wadajir u samaynaya baadigoobka dad weli nolol iyo geri lagu leeyahay iyagoo ku rajaweyn in ay helaan dhismayaal kale oo dhulka ka hooseeya iyo meelo laga galo intaba inkastoo qabsashada magaalada dimashaq kadib daaha laga roogay in badan oo ka mid a dhibaatooyinkii ka socday gudaha xabsiga siidanaaya haddana waxaa dhanka kala jira caqabado adag oo ku horgudboonaaday in la gaaro qolalka hoose iyo dabaabiiqda mugdiga ah iyo meelaha ugu dambeeya walow inta badan dadaaladaas lagu guulaystay halka juhuud kale oo baadigoob ah weli socdaan
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiise le aad ku dhegaysateen kulanti dambe hayno balanha nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته